ku dhawaad lama kun oo qoys iyo lanqeybay jikooyinka raashinka la kakarsado taasoo loonku gollay intii lanka baaqsada jarista geedo walina jikooyinkan ku faa'iidaystay iyo dad iniska jaran bugtaal iyo dadka deegaanka iyo qaxootiga dalka reedaanka nagadi wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda koonfur galbeed oo kaaladaas hay-adda jiis ama g i zda iyo jikooyinkan diirsidii qoysaskan danyartee maadaama yo iina hanuunsamaysan si casriye meelele ka qeybyahay jikooyinkan iyo waliba goobro ku haya madaxda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda koonfur galbeed iyo hay-adda jiisa colaad maxamed cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda koonfur galbeed ayaan ku mahnaga hay-adda jiisa soconanka baaqi dadka la siiya jikooyinkan inyoongadna ooyu ka faa'iidaystaan si lanku horsida xaalufka geedo islamarkaana bulshadoo dhan la wada deersii doonaa
weli baan intan ku mahadnagaan hay-adda oo g i z oo alaabtunha diirsidii dadka shacabka oo barakacayaasha ah diirsidii yaa arday oo ku faa'iidaysadaan yaa arday ka mahadnagaan tan lamaad mahad weli baan ka mahadnagaan meelaha madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafgareen oo nin suurta geliyey inay hoolowan oo noqoban arday egbad yaa ka mahadnagaan marka lamaad dadkaan alaabta guud ahaan kun todoba boqol habuu markii total ahaan unashe guud ahaan unasheen kun todoba boqol habuu siyeed boqol i konton siyeed boqol i konton dadka barakacayaasha yar lanka talagali oo kaamuka beedhow degana lanka talagali saddex boqol iyo afartan dadka oo weyn lanka talagali oo deegaanka yar lanka talagali oo bilaahay ara afar boqol shan boqol iyo toban weyn talagali dadkii oo laakunagii kenya ama yemen laakunagii qaxootiga kunagadeen يلا نرجعه إلى رب الله تعالى وأنا ويبا رجعينها دادك شعبك أو جكوين كان سيبا كو عطسدانه إني لنقلنا بارنا قدوم ينك تلقلنا ويبا سيونكو عاوياس ديغاني دين جيدو لقراهي يسيونكو عاوياس سو معنا أردي أولي بانكو كوين جيدو يوب ولواي روم بيهنو ساس درادية يوي فضان إني أو جيدو كان نيمبت بيادان أو غلان إني يرعطو فضارو إلى رب الله تعالى حان لي معه والكالي هسو أدان lankasta boost iyo lankaseede magaaji ina barjay wayhay wayn weere hoobu jikoodii bilsulaka araga soo haystay laka araga war kale ha socdaan ay la gadnay wala mukusha geeg adka gadi war makiin taraas intis gadaan in iska dayta hoos gadataan una bara ku baad adana wala hoo soo gudis ku yaabo wal kooyan ku yaabo yara jeeyayna lankasta wayn weere kaamkii isku kooya lagu weere gudoomiyaha lagu weere kaamkii la seede intii kaamkasta la ku qori tiradii yaa lagu fiiriye هوب كلام كي لو هلا والله يكون بس كسيدي لو هلا ما غير بلا بلا ما كاسوم صار
si lanku horseeda jarista geedaha islamarkaana lan yaraya waxyaabaha markaasi sheeno nabaad guurka iyo weliba wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wadi dadaalo keedan in bulshada walkasto iyo kuga maarma korta jarista dhirta iyo markaasi hadeersidaa